أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulusaaka idiin haysa kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah mu'asada alkataab ayaa bahaysay filimkii lawada sugayay ee hadiyadda ciidul adxaa bulshada ku kala dhaqan degmooyinka jilib iyo bu'a qabla ee wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa xalay goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib howlgallo kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya fantasiya lagu sagootinayay munaasabadda ciidul adxa ayaa lagu qabtay degmada kamsuuma ee wilaasaamiga ee jubbada hoose waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filimkii lawada sugayay ee hadiyadda ciidul adxaa faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed
كيف يطيب لنا القعود أي موج في بحار الذل هادر أي حزن mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxay baahisay filimkii la wada sugayey ee ahaa hadiyadda munaasabadda ciidul adxaa filimkan oo ku baxayay ilaa toddoba luuqadood ayaa loogu magacdaray kayfa yadiibu alqucuud wuxuuna filimkani xambaarsanaa rasaa'il iyo fariimo muslimiinta ku boorinaya icdaadka jihaadka iyo in loo diyaargaroobo difaacidda diinta alleh filimku ay ku lifaaqnaayeen kelimaadka qiyaadada mujaahidiinta ayaa qaybaha hore ee isdaarka wuxuu isdultaag ku sameeyey ma'saadka muslimiinta iyo gaalada sida ay u gumaadayaan muslimiinta ku nool dalalka caalamka iyadoo lasoo bandhigaya muuqaallo xanuun badan oo ay ka mid tahay gumaadka yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza filimka ayaa sawiraya xaalka maanta ay ku sugan tahay ummadda muslimka ah iyo sida uu cadowgooda u dhakray kadib markii uu kala dhantaalay midnimadooda kana dhex abuurtay cumalo danahooda u fulisaa
so much so that our enemies have become mere spectators as they have found among the Muslim Ummah someone to do their job for them. And it leaves you wondering, is this happening to the nation whose immense glories and magnificent exploits have been recorded and documented in the chronicles of history? Is this the Ummah whose state was renowned throughout the world and filled the hearts of its enemies with fear. Is this the nation whose caliph used to tell the clouds, pour down where you will, for your produce will reach me, however long it takes? كيف أشكو والمسامع مغلقات والرجال isdaarka ayaa bixinaya tawjiihaad dhaxalgal ah oo uu siinayo muslimiinta xilligan nool kaasoo ku aadan in ay ka dhiidhiyaan marxaladda adag ay maanta ay wajahayaan muslimiinta
while we see that the sharia of allah has been nullified and neglected and has been replaced by man-made laws how can we be content with abandoning jihad while the lands of islam are being occupied and continue to fall into the hands of the enemies, one after the other.
intaasi kadib filimka ayaa soo bandhigaya tababarka akadeemiyadda milatari ee sheekh usaama binlaadim taqabalahullah oo ay ka qalinjibiyeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan jeeshka mujaahidiinta
ciidamada mujaahidiinta ayaa soo gudbinaya tababarkii ay qaateen oo isugu jiray funuunta kala duwan ee dagaalka iyo jirdhiska iyagoona ku tababaranaya hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka
بشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى
waxaa filimka lagu soo qaadanayaa dardaaranka sheekh doctor ayman addawaahiri oo ku socda mujaahidiinta bariga afrika
waxaan sidoo kale salaanteeda iyo tan walaalahaygaba u dirayaa mujaahidiinta soomaaliya waxaana xasuusinayaa in waajibkooda uu yahay inay sharafta islaamka iyo muslimiinta ee geeska afrika ku nool ka difaacaan saliibiyiinta iyo yahuudda ayna ogaadaan in waxa ka socda soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah duulaanka yahuudda iyo nasaaradu ay ku soo qaadeen ummadda muslimka ah walaalaha islaamnimada iyo jihaadka naga dhexeeyo ee soomaaliya ku nool waxaan leeyahay ogaada inaad ku beegan tihiin dhufayska koonfureed ee islaamka sidaas darteed yaan islaamka laga soo jiirin dhufayskiinna ogaadana in aan annaguna idin garab taagannahay ummadda muslimka oo dhanna garabkiinna taagan tahay allah wuxuu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin
sidoo kale filimka waxaa lagu soo qaadanayaa sheekh mukhtaar abuusubayr taqabbalahullaah oo mujaahidiinta ugu baaqaya inay joogteeyaan jihaadka waddada alleh islamarkaana ay ilaaliyaan midhaha jihaadka marka waxaa loo baahan yahay qofka mushaahidkaa inuu naftiisa u diyaariyo hijro inuu naftiisa u diyaariyo meel kasta iyo goob kastaba oo islaamka loogu nusraynayo inuu ka jihaado oo noqonaa dad heegana oo meeshii looga baaqaba u diyaara arrinta labaadna waxa weeye jihaadkeenna inaan joogtayno inaan iska ilaalino cidhbaheenna inaan ka laabanno midhaha jihaadka waa inaan dhawrno alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila waa inaan arrinkaa ku tilmaannaanno jihaadkeenna waa inaynaan burin oo inaan ku burin tar sheegasho iyo dhibaato alle wuxuu leeyahay waman jaahada fa innamaa yujaahidu linafsih ina allaha lahaniyun cani alcaalamiin qofka jihaadaya naftiisa ayuu wax taray uu jihaaday allena subxaana wa tacaala dadkao dhan wuu ka deeqtoomaa haddaad markaa alle dartii u jihaaday haddaad jihaadka ku soo hormartay haddaad ku soo dib martay waxaa loo baahan yaha qofku alle dartii inuu abaalka uu ka sugo
dhinaca kale ciidanka mujaahidiinta ee ka qalinjebiyey akadeemiyadda milatari ee sheekh usaama binlaadim taqabbalahullah ayaa soo bandhigaya duruus cilmi ah oo ay ku qaateen intii uu tababarka u socday أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد هتفت بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا
ugu dambayntii filimka ayaa lagu soo gebagabeeyey gabayga shahiidul umma sheekh usaama binlaadim raximahullah oo ka hadlayay muslimiinta reer falastiin
أهالي فلسطين أهالي فلسطين احتسوا أكؤس الشجا وجرح حجاز فيك ما عاد يضمر أتقعد أتقعد لا الحكام ذادوا عن الحمى كبيرهم للكفر يسعى وينصر أتقعد أتقعد لا التجار أدوا زكاتهم لتجهيز جيش بالصناديد يزخر أتقعد أتقعد لا الأبطال رصوا صفوفهم ولا القدس من أيدي المغيرين حرروا أتقعد لا الأشبال داووا جراحهم ولا جثث الأطفال لفوا ودثروا فأين بنو الإسلام إذ حمي الوغى فهل استجابوا للإله وشمروا وليس بنو الإسلام إلا نجائب بفقدك أضمتها المصيبة ضمروا ولكنهم ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبر وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر
سأعلي هامتي فوق الثريا ولو
dhanka kalena bulshada ku kala dhaqan degmooyinka jilbiya buu-a qabley wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa xalay goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib aynu ka hormarna fagaaraha degmada jilib iyo walaalka cuhmaan axmed dhuubu
ciidanka xagga loo diyaariyey gaza insha allahu tacaala gaza ugu furayn doonaa allahu akbar allahu akbar
daqiiqado kadib markii uu soo baxay filimkii aadka loo wada sugayey alkataa'ib maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa isdaarka dadweynaha ugu shiday barxadda kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib filimka oo ahaa mid ay dadku si weyn u wada sugayeen ayay ku daawadeen waxyaabihii uu xambaarsanaa isdaarka kaas oo ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta haba ugu badnaatay ee walaalaheen reer khaza muuqaalka oo aad u dheeraa ayaa intii uu soconayey waxaa dadka lala socodsinayey hadba waxyaabaha uu isdaarku isdultaa ku samaynayey iyadoona la gaaray qeybaha dhexe ee filimka kaas oo lagu arkayey mid ka mid ah mucaskaraadka mujaahidiinta bariga afrika kaas oo dadka mar kale siiyey niyad wanaag iyo in muslimiintu ay leeyihiin dad uu allaah u diyaariyey in ay diintiis u gargaaraan sidoo kalena ka difaacaan dhibaatada gaalada ee ka dhanka ah muslimiinta warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa dadkii daawanayey filim ka wareysatay dareenkooda muuqaalkii ay daawadeen waxaan daawanaynaa filim aad iyo aad u xiiso badan filimka qaybtiis hore waa walaalaha nin filistiina la gumaadaayo oo yahuudda ay gumaadayso marka inaan maaragtay fadhi noomi yaalo qofkii fiirsado filimka qaybtiis hore marta inaan fadhiisno marka hadda waxaan fiirinaa mucaskarkii oo maaragtay loo diyaargaloobayo cadowga loo diyaargaloobayo meeshii loo oo ghazo loo mari lahay loogu duuli lahay ayaa walaalahay u diyaargaloobahayaan mucaskar aad iyo ajiib badan waay haddana waxaan arkaynaa mujaahidiinta oo diyaargarow waaya si loo gargaari laha reer falastiin aad iyo aad buu filimku u wacan yahay walaal alkataa'ib horta marka koowaad waxaan gaarsiinaynaa fariin jazaakum allahu khayran marka labaad muslimiinta si guud waxaan leenahay horta qof qofkii arka wuxuu ku dhacaya dadkan aan danqan aan gelin mar xataa inuu diyaargaroobo aysan niyaddiisa soo gelin waxaan leenahay qofkaasi ha iska dayo niyaddaasoo ha diyaargaroobo si uu u difaaci lahaa walaalahaas marka labaadna filimka aad baan ugu farxnay maadaama walaalaha mujaahidiinta ah ay aad inooga farxiyeen mucasirkaas oo galay aad baan u faraxnaa xaqiiqatan markaan aragnay muslimiintii mujaahidiintii u tababaranay oo isticdaad u gelaya si ay gaalada isaga dhicin lahaayeen marka filimkiina weli waa socdaa jazaakum allahu khayran hadda marka waxaa ii muuqda walaalihii mujaahidiinta oo ku dabaaranaya webigii oo baranaya sidii mataqaanaa badaha loogu gudbi lahaa waxaan ku suganahay fagaaraha kulanka shareecada ee degmada jilib waxaan ku fiirsanaynaa filin cajiiba ay soo bandhigtay mu'asasada alkataa'ib kaasay uga qayb qaadanayso ciidul adxa filimkana waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka muslimiinta filistiin lagu hayo qaybta daba filimkana waxaa lagu soo bandhigay mucaskar mujaahidiinta ay soo bandhigeen oo cajiib ah kaasoo ay mujaahidiinta uga qayb qaadanayaan sidii ay ku gaari lahayeen filistiin iyo sidii loo xorayn lahaa dhulalka muslimiinta guud ahaan
waxaan joognaa kulanka shareecada waxaan daawanay filin ay soo saareen walaalaha mujaahidiinta khaasatan walaalaha iclaamka tan kale waxaan fiirsanay dhibaatada ku dhacaysa walaalaheena qase walaalaha muslimiinta waxaan leehay meel kastoo joogan qof kastoo jihaadka ka fadhiya waxaan leehay inay ilaahay ka cabsadaan jihaadka ay usoo kacaan ganacsi iyo macnaha waxay u taraysa maal oo maxaanku iraahay mana ku arkin saasoo kale soomaaliya ilaa iyo qase insha allah bidnillahi alkariim waa dadkii furan lahaa insha allah waxaana aad ula hadlayaa dadka jihaadka ka fadhiyo inay ilaahay ka baqaan oo maxaanku iraahay jihaadka ay aadaan dhalinyar maxaayada jihaad ka fadhida wallaahi dadkeena muslimiinta saas loo gelaya miyama maanta abanooni ciyaaraysid war maanta damaashaad nooma jiro war ragga maqaaxidaha fadhiya oo ka kaca fadhiga oo hala aado jihaadka filinka macnihiisana hala fahma ragga jiifa oo jiifka ka kaca ragga istaagana hubkiina hubaysta ayaan idin leeyahay la dagaalama cadowga insha allah mid ka mid ah culimmadii filimka ay soo saartay alkataa'ib ku daawaday barxadda kulanka shareecada ayaa inoogu warramaya dareenkiisa iyo waxyaabihii uu filimka ku daawaday waxa weeyaan kelmaddii ibraahim rubaysh raximahu llahu tacaala raxmatan waas filimka isagaa lagu lifaaqay kayfa yatibu alqucuud waalmuslimuuna fii haada ama waalmuslimuuna fii filistiin naraa wanasmac maa waqaca fiihim waxa ku dhacaya inagoo maqlayno arkayna sidee bay suurtagol u tahay oy suurtagal u tahay fadhi sideebuu suurtagol u yahay ama sidee u dhici kartaa horreysay dhibaatooyinka falastiin wixii qabsaday falastiin sida loo laayey loo hilbahooda loo waday kaholaca iyo ololka kaa maxaan ka qaadan karaa oo waxaan ka qaadan karaa inaynu kacno waxaa xigaya markaasi inaynu markaa walaalaheenna xafidahumullahu allah xifdiyo abi cubayd ragga uu diyaargareeyey xafidahullahu tacaala mucaskarkaasi magaciisa markaasi mucaskar magaciisa akaademiya sheekh usaama inaynu markaasi mucaskarkaa wax ka qaadano mucaskarkaa waxaan u daawaday oo waxaan ka dareemay waxaanan weligay arag abidkay intaan joogay weynida ilaa madfaca minada dhexdooda laga qarxinayo oo dhexdooda ku qarxayso iyo biyaha iyo buuraha iyo meeshay iska soo deldelayaan iyo meesha uga soo dhacayaan iyo dabkay dhex marayaan haddaan la yeelin waxa dhacaya sida falastiin ku dhacdun bay nagu dhacaysa alkataa'ib waxaan leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay ma'aalkooda ha ka dhigo iyo markaasi wadammayntooda jannaata furdows allah ka dhigo ilaahayna khaatumada allah u suubiyo dadaalka iyo juhdiga jihaadka ay galeen thaqriga cajiibka ay ku jiraan waa iyo andalus meeshay noogu jiraan allah ku sugo iyaga allah sugo ilaahayna ha ugu wado ilaahayna khaatumada ha ugu suubiyo ilaahayna subxaanahu watacaala halkaasaynu isdaarkan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa qayb ka ah muuqaalada sida weyn u soo jiitay dadkii daawaday wuxuuna filimkan bannaanka keenay dhibaatooyinka muslimiinta oo meelo kala duwan ah iyo haliyada muslimiinta oo dhankooda u diyaargaroobaya la dagaalanka cadowga diinta ku soo duulay jasaaka allaahu kheyran walaalka dhubu iminkana fagaaraha degmada bu'a qable iyo walaalka cabduqaadir rabbaani
halkan waa fagaaraha weyn ee bartamaha suuqa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ah fagaaro caan ku ah daawashada aflaamta jihaadiga ah waxay bulshada degmada buqa qable ku daawadeen filimka cusub ee hadiyadda ciidul adxa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib xagga iyo xaggaba markaa fiiriso waxaa aad u buuxdhaafiyey fagaaraha dad weyn aad u fara badan xitaa oo ay carruur ku jiraan daqiiqada kadib markii filimkan uu soo baxay ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable u iclaamiyey bulshada magaalada in ay isugu soo baxaan fagaaraha aflaamta ee suuqa degmada si halkaas loogu daawado filimka cusub ee sida weyn looga wada sugayay caalamka iyo gudaha soomaaliya sida dadweynuhu ay isugu soo baxeen daawashada filimkan waa aad ku indha daraandaraysa markaad hadba dhinac u eegto waxayna taasi muujinaysay dareen ah in si aadii loogu baahi qabay daawashada filimkan filimkan cusub ee hadiyadda ciidul adxa ee xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa xambaarsan laba risaalo oo kale ahaa in laga aargudan doono gaalada xasuuqa iyo dhibaatooyinka muslimiinta ay u geysanayaan iyo gaar ahaan walaalehen reer falastiin iyo risaalada labaad oo ku socotay dadka muslimiinta ah ee jihaadka ka fadhiya taas oo ah inay muslimiinta cudurdaar u helaynin in ay jihaadka ka fadhiyaan iyadoo muslimiinta caalamka sidaas loo xasuuqayo qaar ka mid a dadkii usoo daawashada tegay filimkan oo aynu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa uga warramay idaacadda islaamiga al'andalus dareenkooda ku aadan waxyaabihii ay ka arkeen filimka kaasoo qeybaha hore ee filimka soo bandhigaya murugo halka qeybaha dambe ee filimkana uu ahaa miday laabuhu ku ilqabowsanayeen maadaama mujaahidiintu soo bandhigayeen diyaar garowga ku aadan sidii cadowga duulaanka ah laysaga dafcin lahaa ummadana ay ugu istaagi aragtay buu torgashay munaasabadda ciiduladaxa filimka waxaa u yaabadnaa ciidamada mujaahidiinta oo biyo kasoo baranaya taasna waxay fariin u tahay ciidamada tuubiya baddana hawee kasoo gashay maasha allah filimkana caawa farxadda aad aad filimka u qatarsanaa oo caawa aan fiirsanaa maasha allah dadweyne aad u soo qayb gala filimka caawa filin aad iyo aad u wanaagsan ee daawa waxyaaba ugu yaab badnaa ugu murugo badnaa waxaa waaye walaalihii falastiin mucaskarka wallaahi bilaahi aad iyo aad iga wanaagsanaya waxaa ugu yaab badnaa qaybta wallaahi oo biyo filin aad iyo aad cajiib aan ku daawanaynaa kuley aad iyo aad ummad u faraxsan yihiin filiga aad uu qaym u lahay waxaan fiirsanay fogta horo yuhuudda oo waxawaa walaalaha falastiin ay gumaadayaan haddana waxaan fiirsanay walaalaha oo kenya muslimiinta oo la gumaadayo kadibna waxaa ku xigay ciidamada mujaahidiinta oo tababaranayo aad iyo aada caa waxawaa farxaddeen lama soo goobi karo fogta hore waa murugoonay fogtii dambena aad iyo aad aan u faraxnay qaybta tababarka waxaa ugu yaaku badnayd qaybta biyaha in la galo kadibna waxawaaya haddana kalfoota lasii ciyaarayo ragga qaybtaas aad waxaa ugu farxad badnayd dadka jihaadka fadhiyo muslimiinta waxaan dheelahay waa ujeedin walaalihiina maanta la gumaadayo soo kaca dagaalama waxawaaye maanta waa maalintii aan cadowga iska fogey lahayn cadow meel walba oo ku jaba ujeedaan waxaan dheelahay soo baxe waxawaaye walaalihin mujaahidiinta soo garb istaagaan dheelahay fiilanka waxaa sida tababarka iyo u socday iyo sida layaab kale iyo sida maaragtay xabadaha loo ridaa iyo macaskar aad u qatarsan iska muuqdo qaybta waxay ugu diyaab badan waxa suugaal sil ridaayo iyo heshiikayaasha iyo waxa qaybta gubiga sida loo galaayo iyo maaragtay sida loogu soo boodaa iyo sida maaragtay kaartaas kaarta la jeexa iyo wax la yaab laa meesha ka socdo waa filan aad iyo aad u xiiso badan oo aad iyo aad noo soo jiitay marka ugu horreysay waxaan daawanay walaalaheena falastiin oo aad iyo aad loo xasuuqayo oo aad iyo aad loo xasuuqayo oo ciidamada cadowga yahuudda oo duqaynaya walaalaheena falastiin duqaymihii walaalaheena falastiin aad ugu dhaawacmeen filinka qaybtiisa dambana waxaan ku daawannay walaalaheena mujaahidiinta u diyaargaroowaya inay xoreeyaan masjid alaqsa insha allah waxaan daawanay filin aad iyo aad u cajiibsan lalaacajaba oo caadi aan ahayn waana filin aad iyo aad noo xiso geliyey korta ugu horraysa qaybta ugu horrayso waxaa waaye gumaadka falastiin ay u geysanaya yuhuudda ayaa lagu soo bandhigay qaybta dadbeentana mid waxaa waye aad noo dhiirogeliyey rag lagu tashanaayo waxaa waye una diyaarsan siday cadowga difiic lahaayeen ayaa nagula tusiyey alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan qaybaha dambe ayaa iigu yaabadnaaye waa qaybo caadi ahayn waxaa waye baddii iyo waxaa waye rag u diyaarsan filimkan xiisaha leh ee hadiyadda ciidul adxa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa la odhan karaa halkii ugu horraysay laga daawaday in ay ahayd wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaas oo bulshadii u soo daawasho tagtay ay si weyni uga maqsuudeen jasaaka allaahu kheyran walaalka rabbaaniyo howlgallo kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xali madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka kufaarta xabashida etoobiya ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool madaafiicdan oo gaaraya ilaa labaiy toban madfac ayaa ku wada dhacay gudaha xerada waxaana xerada xabashida etoobiya ka kacay dab xoogan dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga degmada baraawe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidanka kufaarta saliibiyadda kenya ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada kulbiyow iyo kaaboni waxaana jira khasaa'ir kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas sidoo kale jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiinta ee deegaanka kamboni waxaana qaraxaasi si xun ugu dhaawacmay murtad lagu magacaabo daa'uud murtad daa'uud ayaa caan ku ahay dhibaataynta dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka oo ay ugu horeeyaan haweenka muslimaadka iyo dadka musaafiriinta ah ugu dambeyntiina fantasiya lagu sagootinayay munaasabadda ciidul adxa ayaa lagu qabtay degmada kamsuuma ee wilaa saamiga ee jubbada hoose waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxaana bishaaraysta bulshada wilaayaadka weyneya boqorkeena nasrigan dhawaadildoon waxaan nahay bulshada ka soo baxday kamsuuma marxabbaan ku leenahay sheekh axmed awuyonis kadib maalmo farxad damaashaad dabaaldeg iyo fantasiya ballaaran ay ka socdeen degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si gaaraha jamaame iyo kamsuuma waxaa si toosa loo soo gebagabeeyey fantasiyihii socday sharcigelinkii dambe waxaa isgooska shareecada degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka qabsoomay barnaamij sagootin uu ahaa munaasabada ciiduladxa hadiyadana ay ku bixinaysay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayna ka qayb qaadanayeen noocyada kala duwan ee bulshada boqolaal ka mid a bulshada ku nool degmada kamsuume iyo maamulkooda islaamiga ayaa goobta ku sugnaa kuwaasoo si wadajir u sagootinayay farxadda ciiduladxa dadka ka qayb galay barnaamijkan waxaa ka mid ah nabadano goobe cali xuseen wuxuu cabirayaa dareenkiisa iyo waxay uga dhigneyd ciidan kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri dareenkaygu dareen la soo koobi kara maahan maasha allah waa farxad aan caadi ahayn waxa aan sugootayna waa ciidul adxaa waa maalinkii saddexaad saddex maalmoodoo waxaan ku soo jirnay ilaahay nimcadiisa farxaddii ciidihii muslimiinka ugu talagalay ciidda ugu weyneed dareenka nagana maanta ma la soo koobi karo si aan caadi ahayn weliba galabta waana idin waa mahadsantiin waan idiin mahad celinaynaa waa tahay inta aanan su-aasha ku weydiin hadiyadda ay bixinayso ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa hadiyadda qayb ka ah filim kaas oo ku aadan hadiyadda ciidul adxa oo muwaasasada alkataa'ib ee ugu talagashay dhammaan dadka muslimiinta dalka iyo dibadda inay ka faa'idaystaan insha allahu tacaala waxaa qayb ka ah meemariyaal aflaamtii u dambaysay ee jihaadiga ay ku jiraan oo hadiyad ah oo la siin doono kasoo qaybgalayaasha ee barnaamijkan su-aasha aan ku weydiina nabadoon waxa ay tahay waxay noo sheegtaa magacyada xaafadaha degmada kamsuuma insha allahu tacaala kamsuuma marka hore waxay ka koobneed laba xaafad degmada hadda marka waxay ka kooban tahay saddex xaafadood xaafadda qaybta shishe waa waaberi tabuugaa ku xigto waxaa u dambeeya wadajir intaa way xaafad saddex xaafadood maasha allah ugu dambayntii hadiyad ayaad qaadan doontaa oo lagu siin doona insha allah tacaala oo wilaayada jubbada hoose ee kugu talgashay barnaamijkan sagootinta oo igala qaybgalay walaalka faysal mahad waxaa qayb ka ahaa su-aalo la weydiinayay kasoo qaybgalayaasha kadibna la guddoonsiinayey hadiyada ciiduradxa oo ay ugu talagashay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaane gobolkan dabcan webiga jubba wuu maraa marka gobolkan la joogo imise degmo ayuu webiga ka maraa jubbada hoose
bismillaah haddaan isku dayo su-aasha jubbada hoose webiga jubba wuxuu ka maraa laba degmo degmo waa midda hadda aynu joogno oo loo yaqaano degmada kamsuumo midda kalena waa degmada jamaame labadaas degmo ayuu webiga jubbada hoose ka maraa si sax ayuu uga jawaabay suldaan axmed nuur mataanow waxa uu qayb ka noqonaya dadka hadiyadda la siin doona insha allahu tacaala waxaana hadiyaddan qayb ka ah filimka cusub oo caawa ay baahin doonta muwaasasada alkataa'ib kaas oo ah hadiyadda ciidul adxa aad baad umahadsan tahay suldaan markana su-aal furan ayaan weydiin doonaa insha allahu tacaala dhammaan ka soo qaybgalayaasha su-aashu waxay tahay yaa garanaya magaca oo saddexan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacaaga maxamed mustaf salaad intee ku nooshahay degmada kamsuuma haye ciidii ka warran see eedu xaalkaaga maasha allah haye magaca amiirka xarakada mataqaanaa haa magaciis sheekh axmed cumar abu cubayda allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar su-aashana waxa ay leedahay sheeg shan ka mid a magacyada dalagyada lagu beero beeraha kamsuuma su-aashan waxa ay leedahay waxaa sheegtaan shan ka mid a magacyada dalagyada lagu beero beeraha degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose bismillaah magacanoo ku bilaabay xaliimo cabdinuur cumar joogta degmada kamsuuma geleey sisiin digiir bataate bocor
sidoo kale goobta waxaa bandhig cajiiba ku sameeyey ciidanka mujaahidiinta ee ciidan wacdaraha ku soo bandhigay degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ugu dambeyn suldaan axmed nuur mataanow ayaa cabbiraya dareenkiisa iyo sidau u arko barnaamijkan alxamdulilaah ilaah ayaa ku mahadsan noogu soo gebagabeeyey si nabdoon barnaamijkii nooga socday isgooska shareecada degmada kamsuuma kaasoo ahay tabinta tooska ee sagootinta ciidul adxaa maalinteedii saddexaad ilaah ayaa ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horreeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abu cubayde xafidahullah waricaah iyo iclaamka xarakada oo si weyn uga qayb qaatay tabinta iyo bandhigidda bulshada islaamka ee raayada tawxiidka ku hoos nool farxaddooda iyo wanaaggooda ay la nool yihiin halka dadka ayaga ka maqan wax kale ay aaminsan yihiin arrinkaasna waxaa ku mahadsan maxaa la lahayay iclaamka oo gaarsiinaya meelal fogfog aysan qofka bini'aadanka codkiisa gaari karin ilaa aalad ama dad uqomo la helo marka waxaa halkan ka sheegayaa maadaama arrinkan saan uu yahay allaha fadligii waxaa si guulaha noogu soo dhammaaday maalmihii farxadda ciidul adxaa kadib dadaal loo dhan yahay oo ay bixiyeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo midka degmooyinka waxaan allah ka rajaynaynaa in ciidan ciideeda unagu gaarsiiyo nasri bashbash baraare iyo in muslimiinta ay furtaan dhul hadda ku jira gacanta cadowga insha allah jasaaka allahu khayran walaalka abu ayman guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaysa waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka wanaagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inuu suurtageliyo oo anagu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiintu aad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak